xukuumadda somalilan ayaa maanta ka hadashay geerida marxuun cabdinaasir muuse dahable oo la sheegay in meydkiisa laga helay gurigiisaoo ku yaala magaalada muqdisho wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaahin axmed ayaa sheegay in hay-adda duulista rayidka ee soomaaliya iyo hay-adda nabad sugidda ay ku tuhunsan yihiin dilka marxuunkani tuhunka waxaa keenaya iyadoo raggii iyo inamadii iyo xablihii ka shaqayn jiray mashruuca shikaawa ee maanta somalilan jooga oo qaarkood ay xamar ka yimaadeen hanjabaadda loo soo hanjabaya oo cidda usoo hanjabaysaana ay tahay hay-addii civil aviationka ee soomaaliya u qaabilsanayd maamulka hawadda iyo hay-addii nabad sugidda inay labadaa yihiin ayaa cid kastana dee tuhul ku keenaysa in marxuumkanna ay ku disha dileen maamulka dowladda soomaaliya iyo dowladda somalilan ay isku maandhaafsan yihiin arrimaha siyaasiga ahee jira kuwan aanu isleenahay sidoo kale maarayaha hay-adda duulista iyo madaarada somalilan cumar sayd cabdilaahi aadan ayaa sheegay in shaqaalaha ka soo jeeda somalilan ee ku sugan magaalada muqdisho ay dareemayaan cagi juglayn iyo handadaad wuxuuna tilmaamay in dilkiisa ay ka dambeeyeen xukuumadda soomaaliya waa siduu hadalka u dhigaye cabdinaasir wuxuu ahaa nin aqoon-yahan oo runtii beberis qora sida hay-adda duulisaan aan war ku hayno wuxuu qoray beber uu kaga hadlayo sida ugu fiican ee hawada loo wada maamuli karo beber kaasoo uu kaga hadlayey sidii loo barafet karin lahaa ee siyaasadda looga saari laha hawada wuxuu usoo bandhigay madaxda hay-adda duulista soomaaliya marar badan bay dib ugu yeedheen oo ay wax ka weydiiyeen beberka uu qoray sidaan xogta ku hayno maalmihii ugu dambeeyeyna isaga iyo shaqaalihii kale reer somalilan ee magaalada muqdisho joogay waxay dareemayeen cagajuglayn iyo hadidaad iyo inaanay runtii aanay safe ahayn iyadoo baadhid la leeya way socotaa haddana runtii annagu hay-ad ahaan waxaanu aaminsannahay marxuunkaas inay dileen oo ay ka dambeeyaan maamulka muqdisho oo dil qorshaysan ku sameeyey marxuunka iyagoo u aanaynaya muranka hawada ka taagan iyo isqabsiga ayaamihii ugu dambeeyey socday geesta kale aabbaha dhale marxuumka ayaa xukuumadda soomaaliya ka codsaday in meydka wiilkiisa loo soo diro magaalada hargeysa si eheladu ay halkani ugu astaaniye geeridu waa xaq waanay kala naxdin badan tahay waanay kala xanuun badan tahay waxaan dowladda soomaaliya ka codsanayaa inay inay inankaas meydka meydkaa in la ii keeno sida ugu fudud oon siyaasad layga gelin waa dhintay waanoo aabbihii oo muuse xaaji cabdi xadiya waxaan sidaasaan ka codsanayaa madaxda soomaaliya maanta haddii wax kaloo aan hadalaho iiga bannaani ma jiro inaan meydkaa dowladda soomaaliya siyaasadna iga gelin la ii keeno aan ku samro aan aasto intaasi ayaan madaxda soomaaliya ka codsanayaa dowladda soomaaliya iyo cid kasta oo iyo hay-addii ikaawa ee uu u shaqayn jiray ee tababarka soo siistay xamse cali jeesto v o a hargeysa